bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku suganahay xaafadda hodan ee magaalada wajeer waxaan soo booqanay ama aan soo gaarnay waa caruur yaryar oo agoommo ah aabbahood wax ka yar loo bilood ayuu aasan yahay ilaahay muushiye cid kale oo aadana ah oo maanta u maqan ma laha caruurtan saddexda waqti oy aadanaha quutaan waqti hadday helaan waqti kale ma helaan ehel ama qaraabo ay ku tiirsan yihiin ama garab taagan ama nolosha garab ka siinaayana ma qabaan waxaana inala soo wadaageen xaaladooda culummada xaafadda ee buulahodan ee magaalada wajeer ee sidaaad u jeedaan caruur toddoba ah oo yaryar oo agoommo ah hoygoodana uu kan iga dambeeya yahay oo aanan haysanin caawa roob hadduu imaado meel ay ka galaan waa arrin aad u murugaysan waxaan rabaa inaan balwaraysto xaaladda caruurtan hooyada caruurta dhashay si ay bal faahfaahin inoogu siiso noloshayni waa iska laciif magaciiga aslugaasa liidhahaa noloshayna waa iska laciif intana cunug ahaayaa aabbahoodna kabarwo iska haystay haddana wuu dhintay markan ma haysti ilmihii wax aan u haysta ma laha wax aqribiya eheloo kaalmaynayna ma jiraan saaka noloshooda shah bisaan u kariyo ay cabbeen ilmaha aabbahooda kabarwo iska haysta kabarwadii haddee wuuba dhintaad kabarwo haysta marka hore uu ka shaqaysanaye haddana waxaan u haaya ma laha marka ilmihii muslimiinta waxay u keenaan unbaa hadda wax u siistaa un
ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel hadda maxaad ka codsan leed maanta in lagaa midda igu daran hadda hooyga waay hooy la-aanan yaha meeshan hadda aan fadhiyaa hooy ii ah cabada hadduu rab imaado meelan la gelay ma laha waxay cunaanna waan rabaa wax ilaahay ii qor sheekh cabdiraxmaan yimani oo ah culummada magaalada wajeer ama xaafadda hodan degan ayaa sidoo kale faahfaahin ka siiyey naga siiyey xaaladda caruurtan maadaama uu yahay qof xog ogaal u ah ilmahan aytaamtood u jeediin aabbahood wuxuu ahaa nin iska xogsata ah murumaal ayuu ahaa aabbihii hadduu dhintay ilmihii gacan bay ku soo dhaceen saad arkaysiin waa ilmo yar oo koris u baahan waxbarashay u baahan yihiin walaalaha ah ee adduunka ku nool dacalladiisa waxaan ka codsanhaynaa ilmaha yaryarka il raxmad leh in lagu soo fiiriyo insha allahu bidillahi alkariim waad aragtaan sida ay yihiin iyo xaaladooda kolley waad arkaysaan waa shan wiil iyo gabadh yar weeyaan iyo maamadii dhashay ilmahaas waxaa guri ahaan magarasa ay ugu jiraanna waad arkahaysaan waxaan idinka codsanhaynaa mandiqadan wajeer dadka ku nool insha allahu bidillahi alkariim si khaas ah inay iyaguna ay isaga xil saaraan adduunka muslimiinta magarasa wax bixise ee wax tabarucdaay waxaa weeyaan meelo badan bay wax ku bixiyaan agoon bay wax ku bixiyaan si kalaa waxay u bixiyaan walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ilmahan kata soo saaciidaysaan sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa muslimiinta meel walbay joogaan caalamka ah in ilmahan yaryar ee eytaamta ah ee koriska ah